bismi llah raxmaan raxiim geeka oo taariikhdeeta march labaatan iyo afar lamada khamiisiyeedka waa geekii oo la xusaayay maalinta qaaxada adduunka geeka camal laha ku bilaabo kun sideed boqol sideetan iyo lama ilaa ayuu rog manaha yaa laha bilaabee manaha xuska maalinta t b da ah dr robert cocklin leeraw yaa cudur kumha helay oo ogaaday inuusan jara sanadkaas oo ah kun sideed boqol sideetan lamaad ahayd okay cudurkan t b leeraw cudur oo dilaa wo cudurku manaa lanka qoba way kakastaya calaamado oo oo isu goonan ah sida for example haddii aan koob hataa t b hataa generally lama noocu t b da ka dhiyaasa sanbaba ka dhiyaasa iyo t b da walaahi sanbabka hakuhere hakuheri jirka bani aadamka ah sanbabka tan ka dhiyaasa ayaa tan halista ee masuun waa bani aadamka bashar qaadal haddana ilaa iyo dhanka haddii usa daawada sida link talgal an qaadana ilaa ay usmanaa iyo manaa usa ku dhimadaw manaa cudurkun madii la fiiriyo han oo cudurada dilaaga eh way hagalee qaybta sagaalada hagalee madii la fiiriyo jararkiyada dilaaga eh way hagalee qaybta sagaalada hagalee hadduu cudurkun manaa maadaama noocaas ay hadda way la ogaaday inay sanadkii andhimadaasa one point seven million oo bukaana e t b ah maduun maadaama one point seven million usa dilaaw maduun manaa haddana iyo cudurkiis cudurkii sagaalaad oo dhinaga dilmada manaa manaa dhimashada sababta manaa kamid ay maduun manaa wayla wayla go-aamiyey in cudurku manaha linsuub iyo memorandum xus maalin ah oo manaa oo oo everyday manaa maee laakin kuli manaa waxaa waay sanadkii hal mar la xusaaw sababta la xusaaw ma ee tamaduun inay bulshada linsuubiya oo la raw awareness haddana la wacyigeliyo maanaa la inform gareeyo isla markaasna kii bukaanke oo t v da qobo oo calaamadoogii la kasaayay t v la kasaayay oo manaa ti oo iska daarshada hayti sida sababka camal manaa sababtan hayti manaa inii manaa lankaas la siiyey daawadii oo saxda xaq aan lahayn siiyey daawada madi la dhii manaha madi la siyaaw waa free charge xarumo way furnaa manaha todobaatan iyo afar xarumo deera soomaaliya madi la infiriya saabtan karaat madi la infiriya oo manaha dadka bukaanka t b da eh specifically bukaanka oo manaa waxay ahayd oo positive-ka ah hadii la baara kubacda bosna yalaaw manaha oo laka daawiyaw daawada baysalaamu ya haduu manaha bukaanadii manaha haddo sidii manaha lamaada kumula ku horreeyey dadka fikirdiga ku qabeen t b da geeka ma qabaan manaha stigma yaa jartay hadda stigmadii baaba'di maduu manaa cudurkun t b da maadaama daawo lin helay maadaama dadkii fahamin maadaama manaha waxaa waaye oo manaa hay-adoogii oo qaabilsanaaye t b da iyona manaa waxaa shaqaalo lin abuuray xarumo lin furay ya wacyigelinna suu biyohaayo sida geeka camal manaha oo kumid ata manaa maalmo linka talagalay in la wacyigeliyo dadka bukaanka oo t b da manaa manaa oo xanuunshii haya camal waduun waa in sheegaan ini furiyiin xarumo sida baydhabo camal midin oo fiirin ama xarun la furan baydhabo t b center oo ku horjeeda sarwinaha ku horjeeda iyo beehaw t b center oo ka dhex taala istaalka beehaw maduun maanaa mada waa in sheegaan maduun cudurkun cudur halis awo lanka qoba meelka kasee maduun haddiiba manaa waxaa sababka eyi meelka kasee kunfo joogto eh hunfo oo welibana waxaa waa habeenkiisa dhexe ah dhiyad oo matala maxay ahayd oo lanka lahaadaw lanka advertiser advertiserka iga ku yirime lankii maadaama hundurso qaadana dhudhuubade lankii ya maduumana madoomada qunfigii way hasaare xaaki hasaare oo dhiig la dareer hadduu calaamaas oo dhan feer dhuuri jara kastay walaadaas oo dhan lanka usiska araga wayna faday maduuna waxaa wajaa inay usa ha beegsadan meelo laka daawayo xarmo t v-da beesalaam bees marku fadaaw shaqaalo oo oo manaa oo jajaban yaa jaran oo aan tababaray inuu manaa manaa daawadu manaa bukaanka siyaayaan wadun waa la faday bulshada la ku faday maduma waxaa maadaama cudurku arsin arri cudur dilaa ewu laakiin inuu daawlinhayo hooda daawada sida saxda ah ninka talagalay oo macnaha bukaanka hoos xarun ka kooya oo cudurka ku hela ya macnaha way la faday inuu isbana waxa waaye oo daily wankii yaraa libo wanka yar macnaha way la faday inuu hiraab walba haad xaruntii biida sababta inaan meeto lanku macnaha waxa waaye daawada dhibo daawi haysada haddii macnaha oo daawadii uusan lanka macnaha gantala ku saara lacala oo la eraan waxaa baidaha ku warab la eraan maybe way dhigi karta in macnaha daawadii labada bil hore in daawadu mana waxa oo dhiblata kasay maduu mana daawadu oo lasi mana waxa man daha koro maduu hawsi man daha hadii uu xaramta rooga oo san man daha wala ka dare laakiin hadii uu rooga aan ka dare mana dhibkiya badada maduu daawada hadii sida saxda lin qaadada oo protocolka mana treatmentiga la raxa bukaanku boqolkiiba sagaal sagaal bay badantaa inuu subxaana waxaa waa jaa faysal kasay lamaada bil hor lan ka daran qofka haddii uu daawada jirsho la qabsado mana waxa waa jaa lanku mana waxa uu siiba mana waxa waa jaa madun ku furade kasay haddii mana daawada sida sax san qaadada mana lanku mana waxa waa hataa ma awood inta xafidi hataa ma awood kasay waanti badan way la faday dadki inuu fahmaan cudur daawo leh oo daawis beeslaan eta ya inuusan maag manaha busdhatis manaha uusan dhex surmo haddana cudurka soo fidin walla manaha wal oo manaha waxaa waa macquul ba taas dadka mad wayn sheegaan madun lankii calaamadu haddana ha sheegaayo laka arag family she ama saaxiibadiis way la ku faday inuusan erag way walaalow calaamado waan iska aragtay ha haba xarun t v d manaha eljeeye da baaritaanka beeslaamu daawada beeslaamu maduma waxaa walankii maduma membaahade maduma just way faday usbana morally usbana waxaa waa jamili usad haadira ya hadda geekala dadka u obsadaayeen madii daawada qaadeen hataa mana bilaan haata bilaan haata dadka u obsadaayeen xarumo tiibidana waxaa hataa mana waxaa si kooy hataa walaa ka gabadeelan ka shaki qabo gaa maduma way la faday hadda laakiin walaa ku bahan laga kinkooyo xaruntii oo ka eraw war ana tib yaa qaba tagi oo daawey iyadoo madii hore tib lanka bukaanka qabo la dhumaday macnaha hadda laakiin meel deeri waxay gelinta zaadka la suubiyo meeshanti ini bukaanka kiila dirre usaka eraw war ana tib yaa qaba waraa daawada beeslaan daawada si ah mana madu meel deeri mana geesnimina deeri mana lanki usana banaanka baxaw saas madu dhiida way badadaa madu mana way faa'iido la qabay madu ini daawadii xakamayntiis manaa waxaa waajaa la deeri heerka lafadaa la deeri soo manaa bulshada maduu manaa waa in sheegaane maduu cudurka tiibiyada cudur oo dilaa'iwo laakiin ay ku fakadeen lankii fahma daawadiis inay manaa beeslaan eta daawada sii eta linqaadada intaas manaa maduu manaa waxaa waajaa warbixinta guudu xarun xarumo maduu waxaa waajaa maduu waxaa waajaa wex yeelanaa beexaw hospital bayrodha tii eh xarunta kalena bayrodha tiibi center oo laha furi lamaadi kuwan laha furay xarunta lamaadi kuwan laha furay ilaa hadda shaqay ahayd hadduu shaqaaliga diyaaru daawuda diyaaru bukaankii maduu waayo suuqa sugan usan naxsuriyi haddii manaa shaqaala oo manaa usabaasin kufadaan manaa usan seelaw daawo beeslaan eh baaritaan beeslaan eh waayo manaa bulshada teen ku dhuumada inusa kooyo xarunta kooyo la daaweeyey kasay way la ogaaday inii manaa waxaa waaye sadeedii qof oo meel roogda ini hal qofna TB qaba lama asbakti etan kasay lanka asbaktiga ah tan waxa hadii uu mana uu araga lanka TB da mana cudurka hayo oo uu araga hadii uu mana waxa uu mana qortaan qaban mana ama han ka sheeg mana uu soo erna mana walaalo baba harun TB ya taale meel wana bees laan eh oo bees uu fadaan oo da oo lanki mana waxa dhiiri galiye ya la wacyi galiye mana badun way la faday mana waxa way way yaraaday mana mana ha yaraaday madun saas aawadiya madu waxaa waa jaamad way fadaane lan kasta oo calaamado TB ma hada sheegni qoba weela ka dhiiri galiyay inuu soo kooyo xarumo TB da ay ka furan bayro dhatiye guud ahaan wadanka gaar ahaan macnaha gobolka baay gobolka baay macnaha buraha kaba furanta baydabar xarumoodu kasay macnaha weela fada dura ini mana walaagay dadka umadi mana fahamaan cudur mana bariyay lankaa TB ka dhiga man ka dhiga saas way ka dhigay mana waxa waa inuu lanki mana economic raxtana waxa waa jaan waxa waa mana ma shaqaysto kor lanki ciyaal shay mana waxa hata ma shaqay kor ciyaal shay wato meel faday madun waxa saar meel qofkii mantuu mar hada bulshadii hankata cudurkum oo la era war lankum tibiida qaba macnaha lang noomid ee wo war lang macnaha bar shaqaysadaayo wo lang cudurkan haba ka dhigi jiifadaawo ciyaalshii manaa manaa xaasishay manaa dhiyaca maayaan hadduu meel faday bulshada weel ku faday inii lankii ha qobadaan shay anaa xarumaga tii biida oo beesa lahan tahay ti oo serviceki faydahay yaali oo tayo leh hadduu meel faday bulshada saas saasa manaa soo biyaana insha allah mudu
بسم الله الرحمن الرحيم ولي ما نقانا دمان انتجيك قربنا وسيدي برنامج كنو ور تي بي دي او مالنتي تي بي دي ما مالن una guuleysani maalin una sida una fadaan gooliskan ujeedadan deernime waa maalin barordiiqe walain barordiiqaana bukaa maalinta t v da wadankaana sida africa oo dhan ban badanta laakiin soomaali gaar ahaan aadaan ka badanta walaa dhibaatada sheeraan waa dhaqaalo darida iyo wadankii oo noqday wadan qax iyo rafaad iyo ba meel walba lahaqacayo hal meela niskayo baydhabo kale wali ka taale intaasoo kun ilaa shan kun in ka badan oo la sheegaa inta qaxooteeyey wali macquulaha markii gurigiiba intii jiifadaasa lix qof toddoba qof markuun waa maalin markuun fadaan intii la fahma t b walaa iya ka fidaas waa airbon disease ama cudur neefsiga ka fido halkii qoys wali ka noolaa intaas qof wadanka dadka qaxootiyaan badadeen qaxootigaasna may sawe markuun fiditaanka cudurka intii zaa'idka noqodo ee una wali hadda ka socda wasaaradda caafimaadka lain suurta gelida intii ninfurta xarun t b xarunta b isbitaalka bayhawa ka dhex taala wali insha allah fila doone degmooyinka kalena intay xaruntii biideerta markuun wali kaloo suubaday afartan gabrood oo inshaqeeya female health workers leelo oo kala fadaaw keli intii dadka iyo shakiga ka jara ha ka gudbiyaan xaafado iyo kaamamka taasna wasaaradda suurtagelis afartankaas gabdhood iyoona shaqeeya hayaan welina laakiin manii filan walaa hadda liin leeye eliminationka global liin leeye waleeta intii lawada shaqeeyo saxaafadan wali ka codsadaan saas camal iyo barnaamijyada biyaas intay qayb ka naqdaan barnaamij kaga hadalaasa t b da sababta waa cuduran ku cun malaari qof kun ilmaayila gudbii karto ma qof kun ooba qufaca qofka kale mangudubo h i v go kale hadda cudurka un ku xunaa leymaha t b da ka daran sababta ee qof kun bahakor ama siyaabo kale dhanka kooga kale cudurkii laakiin t b da wali ku cuntaa waa hawadu qof kun hooba qufaca ilaa saddex saca hawada iska jaraas qof kastoo ha galaana cudurkas qaadee meel hoob hawo lahayn qolkunka janoo kale hadda hawada ma ka filan hal qof t b qahooba ka qufaca sidee ka wada qaadeen markuun basaskaa laisla rahay diyaaradaha laisla rahay kaamamkiyaa laka wada nooliyo soomaali isdhexgalshay aadaan faynayay walaa halkaas qofku wallahan gudbi qofka kale walaagi la sii shaayag oo kale biyo kale la wadaaga aadaa soomaali in isjeelin markuu wali fadaane ummadda koonfur galbeed ka nool dhan intay qayb ka qaadana sidii t b da lain daaweeyo fadi qofkii qabana garab lain siifa si uska kooya xarunta t b da daawada waa beesara'aan shaqaalaha diyaaru xaaku walaala baaro inta badan boqolkii sagaashan maadaama airbon un badanya qofka calaamado ninka horey baaba sheegay calaamado t b da linka bahorey tae qufo weli kiciga qofku qandho samey jirka miisaanka hoosan dhii markuun uure ma dhaafo cunug ma dhaafo qofwiil ma dhaafo waayeel ma dhaafo dadkan oo isamayin tan kale wali ogaadana qof kasta hadda una noomid ee hoob la tijaabi talaalka t b da la siiyey waa positive ama cudurkiyaa jara laakiin maylag shal duwanya difaaca jirkeena fay hooba difaaca jirkaa hoosan dhi cudurada koo faa'iidaysadaya walaa hadda bilaantaan badan hooba xarumo t b dadu seete hadda wali la daawiyahayna afar iyo toban qof sagaal qof ka mida bilaabo shan qofaa maga leh markuu may sababan ah bilaanta daciifu awood manla jirka miska difaaca koraan markuun difaaca jirkan hooba hoosan dhi may dareemase cudurkii intay awood weeldhada meel hooba ciidan degeen ciidan kala hagala hooba dagaalkaas dhihi markuun lankii la guulaysa banaanka la jeemaha jirka bini aadamkna ilaahay wali inkasu dalagalay difaac difaacaas wali difaaca jeermiska jirkuu hagala jirka hooba jeermiska hagala dagaala dhiya dagaalkaas dhihi dartiya markuun wali burbure ama jeermiskiyaa la burburiya ama jirka difaacshee burbure markuun qofka hooba daciifiya markii horeba jirkee daciifaaya may suubi karo may uma difaaca koro jeermiskee ka awood badade sanbabkaa dege dhex duleeliya markun markaan koreet wali wada shay farkeeta camal eh duleel yaraan suubiye hooba jirshe daciifna qadoona gudi gale qofka markuun xaakada walahaan rahaw kaagta saasu xaakada wal jirkaa ka gohaaw waa membrane dhintayu iishuga jidka ka jaray oo difaacay oo dhimadi saasa xaaka kooyaas meel hooba nabar kadhi may kooya malax ma kooyaaso malax inta kooyaas waa waad balaasaliska jirka ka jira oo distress suubi markuun sanbabkana saasoo kale walaa xaakada hagoow waa jirkiya ka mid ah sanbabkiyu walaa qofka xaakiisa lahaa markuu sanbabkii ama ka dhex aragay jeermiskii meelo ka dhex jiray markuun jeed daawada tiibida dhibaatadaas suubiyaas isla ma ka ekaadaas qofka jirada hoob isla ka ekaata dhibaato ma laha wali badanyaa fiditaanka cudurka badan hal qof ooba t b inta saacaddii gudaasha wali laaray saddexdii qof hal qof ka mid a t b hal qof oo t b qaba halkii sac saddex qof aan gudbiya leer qiyaas markii la suubi markuu wali taas indiidana markuu intii saddex qof aan gudbin fadi bukaanku isla ka ekaato isla ka daaweyna tan kalena jeermiska daawada t bda dhibaatada kale oo isqawaleetaa hooba daawada bukaanka shal gooye adigii weligaa daawadan qaadana jeermis weli qaadaysa adkaysan leh daawadii daawo t bn walba makintaraas nefa si ka soon isticmaalo m d r ka la sheego multi drug resistant iyo wali ka mid ah dadku hadda caloolada hooba dhuuli ma hagaadayaan reformacine maha reformacinkaas mala isticmaala dysenterida shubanka laakiin waa daawada t b tan ku culusu markuun qofkii adkaysiaan weelada hadhow dambe hooba t v ka dhidi markuu reformsin walman taraas inaan horahaan isticmaalay may kaloo sameeyaan hoob burkid kale istrasmaysina isduraan waa daawadan ka dambayto m d r ka ama mol dragsin dadka naqda oo daawad adkaysan weelada la turay istrasmaysin hooba labaatan xadhaad ha ka qaadata haddana hergebkii dhii tuman kale ka qaadata wali markuu adkaysan weeladasa daawada t v daawo t vna walba makin taraas hadda ilaahay weli nin suurta galay barnaamij mashiinkaoo xarunta t vda baydhabo yaalo oo jim expert eraan bukaan kastoo da t v la keeno meelaha baartaan laga suubiya qofkii resitanteena walidin diray muqdisho si daawo meelaan ka hela markuu qof baydhabo dhaqaalahan saamaxaana daruurta baydhabo ogna ka noolana waana ogna haddii aad muqdisho ama nairobi indirta ama indirta kenya dhaqaalahaas awoodo kore markun taas wali ka wacyigeliyaana daawada t vda inta linshalgoyna marka horeysan daawada farmasiyada taala wal iyo nacfi iyo la tamale daawada farmasiigada lana sheendhaday hoofadaa istaambiha saarade taariikhda bedele walkastiha ka suubiye laakiin daawada hay-adha marta oo baaritaan laga suubiye wasaaradda marta wasaaradda caafimaadka amaraas oo federaalka koonfur galbeed amaraas dawlaji horaha ambaaraas geneva laga sheenay daawada iyo diyaara kinkoyaas laakiin daawo farmashi taala waltar shay ay sheego kor macaddayo korna qiyaas badan la suubiye daawo wali aragnay kaabsal oo shan boqol miligaraanka qoran daawada ka jarta markii una cabirna konton miligaraam noqotay markuun ogaada karta meeq ka maqan afar boqol iyo konton miligaraana ka maqan bukaanka wali kaleeya daawadan walba maintaraas walaa walan ka taraana waleeta daawada t b d ma e daawo tayale tan farmashida la ka gadaa bukaano walaa resistanta ka abuurana waa nimanka farmashida daawada ka gadaa wali ka wacyigelin fadaana cidi xiliyada idisiina warbaahinta ooba itiin oo koonfur galbeed waana sinkamahadnaqaana waqtiyo siiya daawooyinka muhiimadda iyo elata daawooyinka badanaa hay-adoo laka dhiibo oo daawada farmashida dhib kalata intaasaa ka gabgaa waqti badanaa siinka dhumin aadaa mahadsantiin t v uno dhanba ka wada shaqeyno walaa gola balniyaara uno dhan isla wada qabanoy saasaa horumarka deero korna bukaankeena ka yaraado korna fidinta cudurkana ka yaraado korna sababta aawkaa ka dhiya aadaa ka dhiyaas walaalkaa ka dhiye markuu wali fadaana kuligaan isla garabsano bukaanka t v da qoysi saami daawadan qaadada lix biloodaan ka yar laakiin farmashiya oobeeta lama bilooda gadada lacagtiya ka yaraado korta ama wadan shambe ama habartiisaan iska saada ama baadiyihiisa ka naqada markuu may ka shalgoe daawada t v sasa ka shalgoaas maana fadaan insha allah aadaan mahadsantiin aadaan mahadsantiin insha allah ya aadan sinka mahadnaqaana walafa sida bulshadiisa inka shaqeeyaasan unina saaso kale diyaar wasiila inaa intii garabkiina suubnaana walaaga caafimaadka saabsan insha allah wasaaradda caafimaadka roogta xiriir faylay wada shaqeyn falan dhex marta insha allah